بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين باب عرض الإسلام على الأم النصرانية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى فقلت لها فأبت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لها فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لي ولأمي فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس حديثك باب كان يقول باب يهي هو يد كريستانك أنبان دينة إسلامك بهيسن in islaamka loogu baaqo loo soo bandhigo oo loo sheego bimacnaa inaan laga aamusin oo aan bartaasi lagu haynin waxaynu in yar ku laabanaynaa xadiiskii xalay ee isna abi hureyre radia allahu tacaala canhu laftiisu uu soo warinayey wuxuu caan ku yahay xadiisku xadiisu jurayj xadiisu jurayj alcaabid magacaasaa loo yaqaanaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi maa takalama mawluudun min annaasi fii mahdin ilaa ciisa bnu maryam sala allahu calayhi wasalam wa saaxibu jurayj iyaga oo yaryar oo naaska jaqaya cidina ma hadal nebiyullaahi ciise iyo saaxibu jurayj mooyaane axaadiis kale ayaa jirto saxiixa hoos sugan inay jiraan dad kale oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay iyagoo yaryar inay hadleen ama naaska jaqaya amba naas jiqitaankii dhaafay laakiin xilli ay hadlaan oo afbarad iyo hadalbarad midna aan ahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu sheegay labadan baa ka mida ilmihii yaraa xadiiskii xadiidu saaxir ee macruufka ahaa ninkii saaxirka ahaa iyo raahibka markii dadkii la soo ururiyey ee dadku diinta ay qaateen ee ninkii boqorkaa uu cadhooday ee dadka uu ku guraayo dabka gabadhii ilmaha yar la baqatay waa kii ku yihi hooye ha baqane ku soco ilmo yar buu isna ahaa oo xanjeerka lagu sido waxaa isna ka mid ahaa maashida bintu maashida ibnata fircawn gabadhii inantii fircawn uu dhalay gabadhii u feeri jirtay amba u shaqayn jirtay inan yaroo ay dhashay baa ka mid ahay waxaa ka mid ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ilmihii yaraa kale uu ka sheekeeyey isagoo hooyadii ay xambaarsan tahay ay waddo soo martay dabeete uu ka hor yimi nin dadku ay daba yaacayaan oo qurux badan oo faras fiican wata dabeete waxay tihi ilaahow inankaya kaasoo kale ka dhig ilmaha yar markaa naasku jaqaya naaskii intuu sii daayay bu wuxu uhi ilaahw kaasoo kale hayga dhigin dabeete naaskiisa uu iskaga laabtay haddana xoogaabay socotay waxaa ka hor yimi nin dadku ay dhaleecaynayaan oo sumcaddiisu aanay wanaagsanayn oo maaragtay bahdilan markaasa waxay tihi ilaahw ilmaha ya kaasoo kale ha ka dhigin dabeete wuxuu naaskii intuu sii daayay bu wuxu uhi ilaahw kaasoo kale hayga dhig qiso dheero taasoo kale ahayna way jirtay waxaa ka mid ah nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii gabadhu ay masabiday imra'atu alcasiis maa jazaau man araada biahlika suu'an ilaa an yusjana aw cadaabun aliim markii nebiyullahi yuusuf uu dafiray ee gabadhina way ka xoog weyn tahay waa gabadhuu la joogay waa gabadha boqorka ee hore loo rumaysan waayey wa shahida shaahidun min ahliha qur-aanku waxa uu sheegay ilmo ehelkeeda ka mid markhaatiga gabadhii inuu ku furay kaasina waxay ilmo yaroo caruuroo caydiya oo aan hadal baran ayay ilaahay ka dhawaajiyey markaa dadku way fara badan yihiin lix baa la gaadhsiiyaa qaar afar bay ku sheegaan qaar sideed bay gaadhsiiyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam bartan lakin wuxuu ku sheegay laba qof jurayj nin caabido reer bani israa'iila ayuu ahaa sidaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska dheer ku sheegay xadiiskani wuu koobkooban yahay xadiiska dheer sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay nin caabida oo reer bani israa'iila ayuuha dabadeedna maalin maalmaha ka mid a ninka waa wuu caanbaxay salaaxiisa iyo wanaaggiisa iyo alla kacabsigiisa ayaa lagu sheekaystay dabadeedna dee le nicmo kasta nebigu calayh isalaatu wasalaam waa kii lahaa kula dii nicmatin maxsuud nicmo kasta qof haysta cid xaasiduun baa jirta ninkaa dadkiiba iskaga tegaya kaymaha galay ee buuraha galay ayaa suuqa lagu faaleeyo ammaantiisaa la isku waafaqay ninkaasi waa nin wanaagsan dadka sharkooda buu kala dhex baxay waa caabid dadka qaar baa ka xumaaday ninkaa la ammaanayo dabadeedna waxay dooneen siday ninkaa u sumcadili lahaayeen gabadh bay u tageen haweenka jidhkooda ka ganacsadaa oo aada u qurux badan dabeetana waxay ku yidhahan waxaan rabnaa ninkaa odayga karkaarka inaad weydaariso dabeet waxay tihi igu halleeya gabadhi markaa waxay u tagtay jureej bay meeshiisa ugu gashay dabeete xagga iyo xagga bay kaga wareegtay waa ka hoos qaadi waayey way istaga timi gabadhi markay ka soo quusatay dabeete ninkii raaciga ahaa aynu sheegnay ee looda ka hoos raaci jiray ee meesha usoo hoyan jiray ninkaasaa markaa ku dhacay gabadhi way uureysatay gabadhi markay uureysatay baa ilmihii yaraa sida xadiisku uu tilmaamayo ayaa la soo qaaday dadkii baa loo keenay ilmaha yaryaa kaa dhalisatay maxaan idiin sheegaya ma cid kale dee jurej ma cid kalea jirta bas mna ballanku saas ahayn way ku masabiday lama hubsan la isma weydiin riwaayadda xadiiskana wuxuu tilmaamaya saxiixa ahi in boqorkii la gaadhsiiyey riwaayaadka qaarna waxay tilmaamayaan dadkii caadiga ahaa inay ku qamaameen waxaa la isku waafajinayaa boqorkiibaa loo geeyey dabeeteed boqorkiibaa wuxuu amray dadku inay dumiyaan gurigiisii iyo soomacadiisii yareed meeshii uu iska cibaadaysanayey isagoo isla baraad loo iska cibaadaysanaya xagga iyo xaggaba waxa weeyaan dhagxaanta lagaga miisa sababta xadiiskay dee ku caddahay ninkan waxaan cuquubaa ku dhacdayoo dee hooyadii ayaa u yeedhay isagoo maalin iska cibaadaysanayo salaad ku jira ayay u baahatay la hadashay waxay tihi jurayjow markaasuu la hadli waayey salaadiisi ma salaadaad ku jirtaa mise hooyada haddana way ku celisay maalintaa way isaga tagtay maalin labaad bay soo noqotay haddana isagoo salaaddii ku jiray kusoo beegantay way u yeedhay wuu u yeedhi waayo salaaddiisibuu iska watay maalin saddexaad islaantu waa islaan gabowday axaadiista qaar waaa ku waxaa ku jirta tilmaan odhanaysa islaantii oo xiriba iska haysa amba yaani indhaha kor u haysa oo intay saa gacanta u saartay halkaa kor u hayso oo cadeedana gacanta isaga dhigaysa ayaa kor u eegtay markaase jurejo saddex jeer ku celisay markuu maqli waayo markaa habaarkii ayay habaartay habaar khafiifa oo ay doonayso maaragtay waxyeelo badan inaan soo gaadhin ilaahayow jurayj ilaa haweenka xunxun wejigooda aad tusto hadilin isna wuu maqlaya markaa habaarka hooyadii kelmadda ay tiri wuu maqlaya markii ninkii odayga ahaa meeshii laga burburiyey xadiisku waa ka tilmaamaya waa la soo kaxeeyey marka waxay ahayd halkaa intaynaan dhaafin hubsiimo halbaa la siistaa baa la yidhi hubsiimo halbaa la siistaa atahabutu fi اlakhbaar wixii laguu sheego inaanad markaba iska qaadan qof baa wax lagaaga sheegay inaadan iska nicin qof baa la iskaga kaa ammaanay xun aad xumaan ku taqaanin inaadan iska jeclaanin wixii laguu sheego inaad hubsato oo aada isdejiso oo wakti aada siisaa waa muhiim rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa ninkii soo sheegnay saxaabigii muxuu ku ammaanay ilaahay wuxuu ku siiyey laba sifo mid waa maxay mid waa deganaanshiya iyo hubsiimada midna waa dulqaadka dadka way kala dulqaad badan yihiin sidaasoo kalena way kala hubsasho badan yihiin dadka qaar ba marka sidaa loogu sheego hadalkii aan dhammaan buu actionkii qaadaya amba ficilkii uu qaadanaya marka waxaa loo baahan yahay qofka marka wax loo sheego wixii loo sheegay inuu hubsiimo geliyo imtixaan inuu ka qaado dabeete wixii oo xaqiiqaa go-aanka uu ka qaadanayo inuu ka qaato halka nimankani way ku dhaceen gabadha markii arrinka ay sheegtay sheegashadeedii oo keliya isagoo waxba aan isaga la weydiin unbaa tallaabadii laga qaaday waa la burburiyey war maxaa dhacay war maxaa dhacay war maxaa dhacay mar dambu ogaaday waxa loo haystaba ninkan odayga ahay waatii ninkii odayga ahaa loo keenay soo socodkii waa ninkii sheegnay xadiiska ku qoran tahay iyadoo ninkii oo xidhxidhan oo jeebaysan oo lagu shimbira waaqlaynayo oo xagga iyo xaggaba laga socdo ayaa suuqa la soo dhex mariya waa la ceebaynaya mogta waa la magacdilayaa waa kii caabidka sheegin jiray waa wadaadxumihii ayaa la leeyihi dabadeedna wuxuu haweenkii xumxumaa oo saa waddada u taagan oo daawanaya wejigiisii iyo wejigoodii baa isku dhacay meesha waxaa ku jira dadka xunxun fii bacdi alaxyaan xataa wejigooda inaad aragtaa cuqubada ayaa cuquubo ah wejigooda inaad hor istaagto waa macaamishaan oo wejigiisaad aragtaa mararka qaar ayaa qalbiga kugu engeganaya waxaa meesha laga fahmayaa qofka muslimka ahi dadka xunxun iyo majaalistoodii meelahay joogaan inuu ka fogaado inaan lagu arag waaa ninkaa lagu ciqaabay in wejigiis yay is arkaan wejigaa naaga xunxumin is arkaan maaha inuu xumayn sameeyo maaha inuu la sheekaysto maaha inuu la fadhiisto maaha inuu ka sinaysto maaha waxaa lagu ciqaabay wejigooda inuu arko waa dad xun oo xumaan u banbaxay marka qofku hadduu diinta ilaahay ka fog yahay oo faajir uu yahay faasiq uu yahay calmaani uu yahay qofka muslimka ahi wejigooda inuu hor istaago oo wejigooda uu ku bato daruuro iyo maaragtay baahi ka maarmi waayo mooyaane ayaa qofka muslimkaa loo baahan yani qofkaasi intuu iska ilaalin karo inuu iska ilaaliyo waxyaaba dib looga bahan waa kamid qofki inu wax soo sheegayo inuu soo waalinayo inuu soo wacdinayo inuu qaladkooda saxayo ninkii taasaa lagu ciqaabay ninkii baa loo geeyey boqorka ahaa wuxuu yihi war maxaa laygu haystaa waxaa lagugu haystaa dee ilmahan baad gabadhan ka dhashay naamaadaa saa idhi se tiri haayo anaa idhi wuxuu ihi weysay keena wuu iska weysaystay dabadeedna ilaahay buu beriyey wuxuu hi ilmaa yar ii dhiiba ilmihii yaraabaa loo dhiibay halkaa kelida eeu ka gujiyey markaasaa wuxuu ku yihi ayna abuuk aabbahaa me aabbahaa waa kuma man abuuk aabbahaa waa kuma markaasuu hi aabbahay waa hebel waa ninka looda raaca magaciisiina wuu sheegay shaqadiisiina wuu sheegay halkan waxay nagu taallo oo keliyaata aabbahay waa araaci alhanam araaci albaqar amba waa araaci waa ninka xoolaha raaco weeye laakiin riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan magaciisana inuu sheegay ui waa hebel ninka la yidhaahdo fulanu araaci amba fulanu raaci lbaqar waa ninka looda raacay hebel la yidhaahdo waa ilmihii yaraa hadduunbuu dhashay harqadii buu ku duuduuban yahay maxay tilmaamaysaa meeshaas waxay tilmaamaysaa dhowr qodob laba qodob baa ugu muhiimsan qodob wuxuu yahay horta awliyadu way jirtaa cid awliya diidi kartaana ma jirto kanibo weli buu ahaa waa karaamo maanta haddii ilmo yar iska daaf nin w maaragtay ilmo yaroo maanta harqadda ku duubane mid socsoconaya oo maaragtay hadaaqaya haddaan la sheekaysto su-aalaha qaar aan weydiiya maxaa la xisaabinaya majnuun haada balale ninkan uu waashay khalaas ninkii ma arkaysa waa ninka ilmo yar wax weydiinaya waa la hadal baraawanoo sandhebaa ilmaa lag lakin waxba lama weydiiyo jawabna lagama sugo laakiin ninkani wuxuu wax weydiiyey oo u jawaabay ilmo yaroo xalay dhashay amba waxaan muddo yaroo kooban toban habeen aan gaadhin sida riwaayadka qaar ay tilmaamayaan ayuu su-aal weydiiye markaasu uga jawaabay ilaahay baa ka hadiyey ilaahay awooddiisu wax walba way ka weynta taasi waa qodobo horta awliyadu way jirtaa laakiin awliyooyinka ha la isku qaldin awliyooyinka hala kala duwo awliyada dhabtahay saxda ah iyo awliyada beenbeenta ee gacanku samayskaa hala kala duwo warkaasi wacdi qodobka labaad meesha yaallaa waxaa weeye qofka wanaagsan ee saalixa ah ee ilaahay ku xidhan subxaanahu wa tacaala ee ilaahay run u sheegay marka xaaladdu jiq ay ku noqoto waxa xaqiiqo ah waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja qofka ilaahay ka cabsada ilaahay meesha ilaahay qof markay dhibaata ku timaado dhibtaasi meel uga bax uga baxo ayuu ilaahay subxaana wa tacaala u furaya meel aan laba filaynba ayaa farajku ka soo dhaadhacaya ma ilmahayaba markaad fur baa la islahaa gabadha way sheegatay dadkiina way rumaysteen dadkii oo dhami dhinac bay mareen isigana dhinac buu maray laakiin isaga yaa la jira yaa la socda ilaahay subxaanahu wa tacaala iyaguna dadkiina been bay rumaysteen mu'aamarad lasoo lasoo maaragtay laaqlaaqay oo lasoo hagaajiyey oo maarata laisku soo dubariday ayaa dadkii loo rumeeyey ibni aadamka shacabkuna had iyo jeer waa kelmadda ku soo horaysa un dadkii dadkan burburinaya sawmacaddiisu may ahayn intii samaysay xumaanta iyo mu'aamarada intii samaysay may ahayn waa shacab weynihii ma maqasheen waxaa dhacay may maidinkaa war hayaba oo maxaa dhacay ninkii jureesha wadaadka iska dhigi jiray waa kanoo gabadhan ayuu ilmahan ka dhalay waa ninkan u kaakiciya hal dheg oo quri caamadu leedahay waa lagugu soo jeedinaya marna waa lagaa sii jeedinaya waa cidda ku horaysa un taasi waa qodobka muhiimka marka aan ujeeda waxa wey waa qodobka aman yujiibu almudara idaa dacaahu marka xaaladdu faraha ay ka baxdo ee albaab kastaaba uu soo xidhmo albaabka ilahi lagama quusto albaabka ilahi baa la garaacaa ilaahay baa si dhaba wax loo weydiistaa ilahayna uu furdaaminaya laakiin waa inay ka horaysaa taqwiya alla ka cabsi haddaad ilaahay hore u dayacday isna waa ku dayacaya aljazaau min jinsi alcamal laakiin haddaad ilaahay ilaalin jirtay oo aad toosnayd oo alla ka cabsi aad lahayd maalinta ay qadhaadhaato meel dadku aanay filahayn baa albaab weyni ka furmaya qiso kooban baa jirta ibnu kasiir raxmat ullaahi calayhi iyo ibnu casaakir baa sheegay nin waa wuxuu ihi waxaan karayn jiray daabad ayaan karayn jiray markaa magaalo ilaa magaalada kale awr baan lahaa markaa magaalada maan ka karaynayaa qof baan saarayaa ee alaabtiisa buu saaraya dabeetna waxaan geenaya magaalada xoogaaba ka qaadanaya qof kalaan soo qaadaya dee waa gaadiid maalinta dambe nin baa wuxuu uhi waa nin magaala hiblaayaa gaadhsiiyey soo fuul baan ku uhi waayey markaan xoogaa soconay baa wuxuu war waddadan mid ka dhow baan aqaanaa tan ina mari subxaan taa ma aqaan so anaa ku aqaanee waddadan ina mari waddadii baanu eel marray buu yihi markaanu xoogaa soconnay baa meel jiqa oo buura ah oo wada haadaama ah oo waddooyinku ka wada xidhan yihiin baanu soo gallay markaasaan ku war heedha dee meesha way soo xidhantay markaasuu yidhi anaa garanayee awrka tu'i fadhiisi yacni oo ii qaba awrka waliba awr mayna baqal bay ahayd baqashii baan qabtay buu dabeetana wuu soo daadegey markuu soo degay baa wuxuu la soo baxay abley weyn waa nin iga xoog badan show ninku waa tuug show meesha wuu soo gashanayey waa meesha dadka uu maaragtay uu ku baadho meesha meyd baa yaalla dad hore uu ku laaya baa yaalla dabeetana wuxu uhi wallaahi waan khalaas xaggu ila cararay oo xaggaan uga cararay oo xaggaan uga cararay markii dambe waxaan ku reedhe de waan kaga caaw waan socdaaye aan tukado laba ragcadood aan tukadae wakti maadi siin siduu tukoo dhaqso dhaqso maxaa maxaad u dhaqsanaysaa si laguu dilo dhaqso waan ku sugayahay buu ku yidhi dabadeedna wuxuu uhi waan salaaddii baan galay waan gariiraya buui waan jaraynaya salaaddii markaan galay faatixadii aan akhriyay qur-aankiiba waan waayay buuhi waxaan faatixadii raaciyaba waan waayey ilaa waa nin baqanayo halkan baa loola fadhiyaa wadkii dabadeedna waxaa igu soo dhacday oo keliya ta'man yujiibu almudara idaa dacaahu wayakshifu الsuu'a wayajcalukum khulafaaءa alardi ailaahu maca allah aayaddaa qur-aankan baa igu soo dhacday aayaddii baan ku dhegay buu ihi waaba xaaladdeeda ka warramaysa qofka xaaladdiisu ay qallafsanaato ee maarata almudar waa marka qofka albaab kasta iska soo xidhaan qofkaasi yaa u gargaara ilaahay un baa u gargaara qofkaas aayaddii baan ku celceliyey haddana waan ku celiyey haddana waan ku celiyey markaan fadhiistay ayaa halkaa horteeda waxaa ka soo baxay nin faras wata oo seef iyo warana sita nink ordaya ayaa ka soo booday dabeetana wuxuu ihi salaaddii ayaan degdeg uga baxay waxaan u qaatay dee kolley qiyaastii wuxunbuu qaadanay mid labaadu meesha ku balansanaayeen markuu ii soo dhow yahay mabuu sugina warankii intuu qaaday buu ninkii halkan fadhiya ayuu laabta kaga dhuftay dhulkaba ulama dhicin dhulkaba ulama dhicin dabeetna waan weydiiyey waxaan ku uhi waar maxaad ahayd wuxuu ihi waxaan ahaa allihii aada baryaysay aman yujiibu almudara idaa dacaahu ayaa ii kaa soo diray buu ihi ilaahay baa kaa soo diray ra'ya alcayn ayuu arkay qisooyinka noocaasoo kale ahi aad iyo aad bay u badan yihiin inta qiso ee culimmadu ay ka sheekeeyeen marka ayadda qur-aankaba tafsiirkeeda marka mufasiriinta ibnu jariir atabari iyo ibnu kasiir iyo markay macnaynayaan dubu akhriya qisooyinka ku jira waa tacajabaysa marka arrinka muhiimka meesha yaallaa waxa weeye marka xaaladdu ay faraha ka baxdo qofku hadduu ilaahay markii hore ku xidhnaa ilaahay un ha ilaawin mushkiladda inagu dhacdaa waxa weeye markay wax inagu dhacaan ilahay baynu iska ilownaa moogta wax kale ku yaan dhakhtar u tagaay dawadii meeday yaa lacag haya diyaaradda waxun baa lagu yaacaa meelo kaloo maadi ah laakiin qofku muu iska ilaawayaa meeshii weyneyd albaabkii weynaa maba garaacaya qofku markaa markay xaaladdu ay faraa ka qalabsanaa ka baxday qallabsanaato meel laaba gal weysayso laba ragcad tuko gacmaa kurutaag gacmaa kurutaag waa xaqiiqa laakiin marka hore imanka xaalad soo caadi maaha xaaladdu maanta way degan tahay marka xaaladaadu ay degan tahay ilaahay ku xidhnow oo runna u sheeg asaadiq maca allah waa muhiim ninka odaygaha markaa ilmihii yaraa markuu gujiyey wuxuu ku yidhi aabbahay waayanankaas ninkii waxaa lagu yidhi markaa raalli ahaw meel baanu ka dhacanay waa kan waa kan isagii baa laga barakaystay qiyu baa loo soo galay oo dadka jeer adiga iska yaqaano ibraadku marna xaggaasa u yacaan marna way kaa wada yaacayaan marna way kugu soo wada yaacayaan ninkii iminka la haystay ee lasoo garbaduubay ee la caayaayey ayaa bayna ashi bayna darfati caynin maxaa la yidhahdaa wa intibaahatiha ilbiriqsi ayaa dadka intay isweydaare intay mowqifkoodii hore intay soo weydaarteen ayaaba ninkii laysku laynaya annaan taabta i banne annaan dhunkada i banne annaan salaame weliga ilaahay hadda waa tuugii zaaniga ahaa markii dhaweyta dhisitay dabadeedna wuxuu waxay ku yidhahdeen meeshaanu kuu dhisnay raalle ahow dahab baanu kuu dhisayna may buu ku yidhi mie dahab hay dhisina waaa waaye meel fidbaanu kuu dhisayna maya hay dhisina dhoobadaydii igu celiya waa imtixaan labaad waa imtixaan labaadoo ninkii la mariyey imtixaankana uu ku baasay markaad sumcad hesho ee sumcadda aad ku hesho magaca diinta diinta magaca aad ku heshay dhaldhalaal yar oo adduunyo loogama faa'iidaysto ninkani alla ka cabsigiisii hore iyo alla ku-xidhnaantiisii hore buu ilaahay subxana wa tacaala ku badbaadiyey soo ma dadki maanta way jecel yihiin duu dhahdo dhegaysta soo weli ma yihin ha madaxweynaha layga dhigo way ka dhigi lahayn kii boqorkaayo xumaa beenta iga sheegaha lasoo qabto kursigiisa halay fadhiisiiyo waa la yeeli lahaa iska daa wax kale maaha dahab in la siiyo lacag in la siiyo gurigaaga dahab aanu ka dhisna baa lagu yihi laa ayuu ku yihi la wuxuu ilaalinayaa wax badan buu ilaalinaya waxyaabuu ilaalinaya waxaa ka mid ah sharaftan iyo karaamada diinta uu ku helay iyo magaca diinta uu ku helay inaanu uga faa'iidaysan masaalix shaksiya iyo in yaroo adduunyaho macno aan lahayn inuu uga faa'iidaysto tuu ka cararaya waa taas waxyaabaa ku jira xadiiska aad iyo aad bay u badan yihiin inaasaan jeclaystay inaynu dul istaagno baabu cardi alislaami cala alummi anasraaniya in hooyada kiristaanka amba yahuudiyadda amba diinta islaamka aan haysan in loo bandhigo waxa weeyaan diinta islaamka in loo bandhigo abu hurayra radi allahu tacala canhu wuxuu leeyahay maa samica bi axadu yahuudiyin walaa nasraaniyun ilaa axabanii yahuudi kasta iyo kiristaan kastoo i maqlaa wuu ijeclaanayaa buu ihi wuu ijeclaanayaa waa la hubaa sababtana wuu sheegaya wuxuu leeyahay ina ummi hooyaday ina ummi hooyaday kuntu waxaan ahaa uriiduhaa mid la doonaya cala alislaami islaamka fataaba iyaduna way diidi jirtay hooyada baan u taga markaan diinta islaamka qaatay diintan hooye u sheegi jiro way diidi jirtay faqultu lahaa waan ku idhi oo waan u sheegay faabat waa diiday faataytu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam nebiga ayaan u imi faqultu waxaan ku ihi rasuulka calayh الsalaatu wasalaam udcu llaha lahaa hooyaday ilaahay u bari inuu soo hanuuniyo ilaahay u weydii fadacaa dabeete rasuulka calayh الsalaatu wasalaam ilaahay buu u baryey faataytuhaa dabeete hooyaday baan u imi waqad ajaafa calayha albaabu isagoo albaabkii ku xidh yani u ceshamay isagoo albaabkii u ceshamay saa inuu ceshamayna waa la dhahdaa isagoo usoo furmay oo ka soo ceshamayna waa la dhahdaa albaabkii isagoo yani calayha iyo canhaa bay ku kala tacadiyayaan isaga oo albaabkii dushee yani ku ceshamay faqaalat waxay tidhi yaa abaa hurayra abaa hurayrow inii aslamtu waan muslimo diintii waan qaatay moxamed faakbartu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam nebigan calayhi الsalaatu wasalaam u warramay faqultu waxaan ku idhi udcu llaha lii waliummii rasuulkiiyow aniga iyo hooyadaba ilaahay noo bari oo noo duceey faqaala wuxuu ihi allaahuma cabduka ilaahow addoonkaaga abuu hurayra wa ummahu iyo hooyadii axibbahumaa ila اnnaas ilaahw dadka jeclaysii ilaahw abuu hurayre iyo hooyadiiba ilahu dadka jeclaysiiye qof kasta oo muslima iyo kiristaan kasta iyo yahuudi kasta marka lasoo qaado abu hurayra oo yaqaana way jeclaan jireen aakhiru zamanku wuxuu yahay maanta muslimiinta laba qolo oo sheegta abu hurayre neceb waa yaab qolo waa shiicada shiicadu abu hurayre ma arki karaan asxaabta ay naceen bay ku jir ayuu ku jiraan qolada labaadna waa qolyo caqlaaniyiin la yidhaahdo inkaari ku dhacdayoo meelaha ka yuuso maqaaxyaha ka sheekeeyo abu hureyre wuxuu aha saxaabigu ugu axaadiista badnaa asxaabta rasulka ridwan ullahi calayhim axaadiis badan badan badan buu soo wariyey waxay soo gaadhsiiye inay dhaahdaan beenaalu aha abu hureyre beenaalu aha axaadiistuu soo wariyey waxba kama jiraan qaar isagaa samaystay asxaab badan baa ka hor rumaysay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam in yar buu joogay waxan xagee buu ka keenay wax noocaas qaar diyaanadiisay wax ka sheegeen qaarkood way gaalaysiiyeen waa qaar muslimiin sheeganaya waa qaar muslimiin sheeganaya labadaa qolo inay inay calaamadsan yihiin oo ay qaldan yihiin waxaa kuu caddaynaysa kan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayaa ayaa u duceeyey waa yahay baabu biri lwaalidayni bacda mowtihima marka qofka waalidkii haddii uu xumaan ku jiro inaan xumaanta lagu nicin hadduu gaal yahay in gaalnimada looga yeedho hadduu faasiq yahay faasiqnimada in looga yeedho in la wacdiyo la waaniya wax loo sheego hadalkan loo dabciyo baabu bir اlwaalidayni bacda mowtihimaa in labada waalid loo samafalo markay dhintaan kadib iyagoo xataa dhintay samafalkoodu inaanu istaagin can abi usaydin qaala wuxu uhi kunaa cinda الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam abu usayd malik bn rabicata saacidi nabiga alayh الsalaatu wasalaam calankiisuu qaadi jiray xilliga dagaalada wuxuu yidhi kunaa waxaanu ahayn cinda الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga agtiisa faqaala rajulu dabeete nin baa yidhi nin asxaabta ka mida wuxuu yihi yaa rasuula اllah rasuulkii ilaahayow hal baqiya min biri abawaya shayun bacda mowtihimaa aburuhumaa wuxuu yidhi ma ka hadhay ma ka hadhay samafalkaan u samafali lahaa labadayda waalid waxaan ugu samafalo markay dhintaan markay dhinteen kadib samafalkii ma soconaya mise waa dhammaaday ma intay nool yihiin unbay tahay inaan u samafalo mise markay dhinteen qaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam nacam wuxuu ihi haa samafalkoodu waa waa jiraayo wuu soconayaa xataa markay dhintaan khisaalun arbac afar arrin baa hadhay afar arrin ayaa hadhay adducaau lahumaa walistigfaaru lahumaa inaad u ducayso iyo ilaahay dembi dhaaf inaad u weydiiso wainfaadu cahdihimaa iyo ballankii ay galeen inaad fuliso waxaas waxaasaan samaynayaa isagoo aan samayn buu dhintay amba iyadoo aan samayn bay dhimatay adigu inaad fuliso waikraamu sadiiqihimaa saaxiibkood inaad maamusto aada sharafto wa silatu araximi allatii laa raxima laka ilaa min qibalihimaa iyo qaraabada iyagu ay kugu soo xidheen qaraabada iyaga kuu soo maray iyagu ay isku kaa xidheen inaad xidhiidhiso waa afar ducadii adducaau lahumaa walistikfaaru lahumaa wainfaadu cahdihimaa waikraamu sadiiqihimaa wasilaة الraxm alati laa raxima laka ilaa min qibalihima saddexda afartaasiba way hadhan yihiin yani qofka waalidkii markuu dhintay inuu duceeyo xadiis baa inoo iman doona xadiiskii macruufka ee la wada yaqaanay idaa maata bnu aadam inqaطaca camaluhu ilaa min alaaثin wuu soo socdaa marka waladin saalixin yadcuu lahu inuu qof waalidka u duceeyo in sha allahu tacala waynu sheegi doonaa marka adducaau lahuma walistikfaaru lahuma ilahay dembi dhaaf in loo weydiiyo arrinka labaadna waa ballankii ay galeen inaad fuliso waalidkaa wuxuu doonaya inuu wax sameeyo amba cid buu wax ugu ballan qaaday waxaas waxsaan ku siinayaa buu ku yidhi isagoo wixii aan siinin ayuu dhintay amba wax khayr guud oo dadku ay wada leeyihiin buu ku ballan qaado wuxuu yidhi waxaan dhisayaa masaajidkaas ya amba waxaan bixinayaa qaadhaan noocaas oo kale ah isagoo aan bixin buu dhintay waladkii waajib waxaa ku aaday inuu fuliyo geesna waa ka wasiyo wa ikraamu sadiiqihimaa in uu saaxiibkoodna maamuuso qofkay saaxiibka ahaayeen ee ay isku xidhnaayeen ee ay isjeclaayeen inuu maadaama ay waalidkii saaxiib ay ahaayeen aawadii inuu maaragtay ku xidhiidhiyo oo uu ku maamuuso maarata ku maaratay ku sharfo wasilaة الraxim alatii laa raxima laka ilaa min qibalihimaa iyo inaad xidhiidhiso qaraabada iyaga kuu soo maray qaraabo iyagu waxaa laga yaabaa waa qof isaga ay qaraabo maxaa dhahdaa qaraabada fogaatay fogaatay maa qaraabo qasax soo lama idhahdo qof laga yaabo dirqi inay isaga wax isugu noqdeen ayaa jira marka dee qofka maadaama aabbaha wax isu yihin amba hooyadaa wax isu yihiin dee aadna halkaasu kuu soo maraya markaa qaraabada ay waalidka isu kaa keeneen ee markii ay taa waa lagu macnayn kara waxaa kaloo lagu macneeyaa markay noolaayeen waalidka waxaa jira dad guryaha ugu iman jiray oo qaraabada ah oo markay u yimaadaan aad wax siin jirtay oo ciddii u iman jireen isagay ahayd ay kuu soo mari jireen iyagoo markay meesha ka baxaan dadkii dee ha qadinin waalidka waa la yaqaanaa had iyo jeero waalidku xaasaaminta iyo dadka maaragtay qaraabada isu soo dhoweyntooda inanaanu gabadhaanu maabtinahay baa imanaysa edadii baa imanaysa adiga markaa hooyadaa edadeed amba aabaha edadii waa qof taqriiban kaa fogaaday oo kale ku xisaabsan yahay markaa markay guriga isugu yimaadaan isaga waa ehel dhow waa ehel dhow waladkiina wuu sii fogaanaya xidhiidhka ay aabbaha iyo hooyadaa wada leeyihiin adigu lama lihid adigu lama lihid isagay xidhiidh leeyihiin marka imaatinka uu isaga u yimaado ayaa adiga xidhiidhinta ay kugu soo maraysaa had iyo jeer iyo waxsiinti markaa markay meesha ka baxaan dadkii waalidkaa kuu soo mari jiray ee waalidkaa ay kuu gargaraaci jireen ha qadinin ta loo jeedaa taasna waa la idhahda xadiiska abu daauud iyo ibnu maaja ayaa wariyey xadiiska culamada qaar way daciifiyaan imaam albani oo kale waa daciifbu ku tilmaamay oo daciifadii ku jirtaa ibnu xajar raxmat ullaahi calayhi isna xadiiska wuxuu ku tilmaamay inuu xadiis xasana can muxamed ibnu siriin aynada can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaal turfacu lilmeyiti bacda mowtihi darajatuhu abu hureyra wuxuu leeyahay turfacu lilmeyiti qofka meydkaa kor baa loogu qaadaa bacda mowtihi markuu dhintay kadib darajatuhu darajadiisa yani meyd kasta maahe yani dadka qaar dhintay ayaa meel baa la geynayaa dabadeedna halkii ay deganaayeen baa kor looga sii qaadaya loo sii qaadaya darajadiisii fa yaquulu markaasaa wuxuu odhanayaa ay rabbi allahayow ayu shayin haadihi oo tan maxaan ku helay yani camalkiisa had iyo jeer qofka camalkiisa jannada haddii uu galay jannada hayna geeye qofka jannadiisa iyo camalkiisa had iyo jeer waa la isu eegaa camalkaagaa lagu eegay dabeta camalkaagu darajada jannada uu ku geeyo ayuunbaa degi dad naar ka badbaado wey dabadeedna qofkii meel baa la geenaya waxaa laleeyahay camalkaagi wuxuu kuu gooyey halkayna deganaato jannadu waa darajaad way kala sarraysaa naartuna waa darakaad oo daadi yani qofka qofkuu ka xun yahay wuu ka sii hooseeyaa mid yani waa dabaqaad kala hooseeya meel meelba meeshay ka sii hooseysa way ka ciqaab kulushahay way ka ciqaab xun tahay jannaduna meelba meesha ka sarrayso way ka qiimo badan tahay markaa darajo ayaa lagu dhigay dabeete adigu halkii iska degan baa waa lagu leeyahy soo guur soo guur meel fiican baa tegeysaa darajadii mid ka sarraysa lagu keenaya waa maxaan ku helay ila waa ti la xisaabiye intan un baan shaqaysaye maxaan meeshan ku helay fa yuqaalu markaasa waxaa lagu odhanayaa waladuka istakfara laka waladkaagii amba ilmahaagii aad kaga timi adduunka ayaa kuu soo duceeyey marka mar kastoo waalidka dhintay loo duceeyo haddii ehlu naar walciyaadu billaah uu ahaana naarta waa laga khafiifinaya waa laga khafiifinaya waa laga khafiifinaya hadduu ehlu janno ahaana jannada waa loo sii siyaadinaya darajaadkiisa kor bay usii soconayaan kor bay usii soconayaan حديثك هو حديث حسن أخرجه ابن ماجه ومالك والبيهقي عن محمد بن سيرين كنا أحولي كنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ليلة هبين بان وحن لتقنا أبي هريرة فقال وحولي اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي سلا الشيقية وحولي إله يو وحضن حارسة أبي هريرة يهو يدي waliman istakfara lahumaa iyo cidda ilaahay dembi dhaaf weydiisa waa nin saxaabiyo ducadii qaala moxamed ibnu siriin wuxuu yidhi fanaxnu anaku nastakfiru lahumaa ilaahay baanu dembi dhaaf weydiinaynaa abu hureyre iyo hooyadii xataa nadkhula ay kay nadkhula si aan u soo gallo fii dacwati abi hureyra abi hureyre maaragtay ducadiisa si ay ducada abu hureyre noogu dhacdo oo wuxuu yihi dee ilaah waxaad u dembi dhaaftaa ninka ii duceeya aniga iyo hooyadii sooma aniga ilah u dambi dhaaf hooyadayna u dambi dhaaf cidda noo ducaysana ilah u dambi dhaaf marka haddaad maarata u ducayso abu hurayre waxaa kugu dhacaysa ducadiisii waa nin saxaabiya oo ilaahay subxaana watacala agtiisa qiimo ku leh markaa abu hurayre iska dhaaf inuu hooyadii inuu u duceeyo keligii waxa uu rabaa muslimiinta oo dhami inay usoo duceeyaan waa baarinimada qayb ka mid a inankana waxaa laga yaabaa qaarkeen waalidkii waalidkii ducadiisi inay iska ilaawaan salaada markuu ducaysanayo dee ducadu wa iskaga ka yartahay ba soo moogid asalka inuu ducaysano qofku intuu meel iska fadhiisto uu iska ducaysto ilahay wax weydiista waa inagu yartay marka waxoogaa xaalad nu yaro kulaataan ba ilaahayow maanta xaaladdeeda farahay ka baxda baad ka odhanaysaa fii bacdi alaxyaan laakiin qofka muslimka ahi ducada had iyo jeer waynu caadaysto mar kastoo qofku ilaahay uu baryo ilaahayna wuu sii jeclaanaya mar kastoo ducada aad sii badiso ilaahay subxaana watacaala farajkiisa iyo waxsiintiisa iyo kalgacalkiisa kugu sii badanaya mar kastoo ducada aad yaraysan ilahi subxana wataala ka fogaanaysa ibni aadamka waa cagsiga ibni aadamka markaad wax weydiisan maanta idinkoo saaxiib ahoo isla wada qoslaayo oo dadku ay u haystaan dee inay afka wax ku kala goosataan markaad maanta wax weydiiso wuu yaro yaabayaa uu ku yar siinaya maalin labaadana isagoo sidii hore kasii diiqadoodan buu ku siinaya mar saddexaadka inuu hadlaaba suuragala inuu mid kale ad garan weyd ama inuu meelaha kale waa kiiba bay usoo waashayoo dee mar baan wax siiyo uu soo taagan yahay un haddaad marafraad timaada ka warran waxaa naga tag buka wa kusin mayne dukaan baanu ku haynaa anagu macnaha ibni aadamku mar kastaad wax weydiisato wuu kusii nacayaa qiime agtiisa qiimihii xataa aad ku lahayd wuu sii yaraanaya wuu sii yaraanaya wuu sii yaraanaya yani wejigaaga baad isticmaalaysa laakiin ilaahay mar kastaad wax weydiisato wuu kusii jeclaanaya mar kastaa tadaruca iyo baahidaada aad sii muujiso ilaahayna karamkiisa iyo deeqdiisa way kuu furmaysaa marka aynu caadaysano aynu caadaysano inuu qofku bal maalin walba maalin kasta inuu ilaahay baryo wax walba ilaahay weydiiso wax walba ilaahay weydiiso wanaagsan amba ha yaraato amba ha badnaato mala waa sax ilaahay subxaana watacaala jannada jannada weydiiso oo naar ilahay uga badbaadi dhe oo kan oo kan waxyaabaha waaweyn iyo waxyaabaha yaryarba wax allaaliya waxaad u baahato ilaah maanta maan shaahayn baad leedahay maanta koof shaah maan cabbi shilin lacag aan maayo waxaan ku shaayay lahaa sii hibilow shaay shubto ma tiraahid ha ilaahay waad weydiisan kartaa culimadu waxay odhan jireen iska daa wax kale xataa kabtu marka iga godo oo waxaan ku samaystay aan waayo waxaan odhan jiray ilaahayow kabtii baa indhasha iga godaye ilaah waxaan ku samaystay sii yacni baahidiisa oo dhan wuxuu u dhiibanayaa ilaahay waa waa cuqu waa waa musiibo waa musiiba qofku baahidiisa inuu ilaahay subxaana watacaala ku aamini waayo u ibni aadam ku aamina waa musiibo waana caqiida xumo waana caqiida xumo can abi hurayraa radia allahu tacala canhu ana rasuula اlahi salى اllahu alayh waslm qaala wuxu uhi idaa maata alcabdu addoonku hadduu dhinto qof kasta hadduu dhinto inqaaca canhu camaluhu shaqadiisii uu qaban jiray khayrka looga qori jiray wuu go'aa oo wuu dhammaadaa ilaa min alaain saddex meelood mooyaane saddex un baanu goyn oo isaga soconaysaa sadaqatin jaariya qof sadaqo bixiyey oo sadaqada ay shaqaynayso aw cilmin yuntafacu bihi amba qof cilmi bixiyey oo cilmigiisi lagu camal falayo lasii faafinayo aw waladin saalixin yadcuu lahu amba ilmo wanaagsanoo uu dhalayoo u ducaynaya oo u soo duceeya sadaqatin jaariya ma wada haysano ma wada haysano sooma yaani waxa weeyaan waxaa laga yaabaa dadka qaarkood baa dee xoola haysta oo sadaqo jaariya samayn kara iyagana waxaa laga yaaba kuwa kalena qaar haysan marka waa qayb ilaahay subxaanahu watacaala adduunka waxaa yaalla waa qayb ilaahay sadaqatin jaariya sadaqa socota waynagii sheegnay habeenkii dhawata cusmaan ibnu cafaan radia allahu tacala canhu sadaqadiis ilaa hadda way socotaa ilaa hadda sadaqadiis way socotaa ceelkii uu bixiyey iyo beertii lacagtii laga sameeyey waa la waday waa la waday way istartay way badatay akawnay ku jirta lacagtii imanka waxaa akawna ku jira lacagtii cusmaan ibnu cafaan radia allahu tacala canhu oo shaqaysa goormuu dhintay kun iyo afar boqol iyo intee san kahor u dhintay ilaa hadda way shaqaynaysa waa sadaqa uu baxsaday sadaqa uu baxsada ilaa hadda socota keligii maaha intaasoo qof baa jira oo wax bixiyey oo dhintay waa hore oo wixiisa ay tarmayaan oo ay socdaan waxay ka dhigan tahay wuxuu ka dhigan yahay qof nool oo kale oo maalin sadaqa bixinaya oo wax dadka wax siinaya oo khayrkiisa ay u soconaya yani miisaankiisa bay ku dhacaysaa miisaankiisa ku dhacaysaa aw cilmin yuntafacu bihi ama cilmi iyo aqoon lagu intifaaco dadka wax taray cilmi un maahee cilmi wax tar le baa layidhi hadda eeg aw cilmin yuntafacu bihi haddaan ku bara sida loo sida loo tala koobo dameeraha iyo shimbiraha ka hor ma cilmi lagu intifaacayo waxaas dee rag baa soo bartay rag baa soo bartay dadkii oo dhimanay oo baktiyaya oo dawo xumaani ay dishay oo dhakhtar xumaani ay dishay baa wuxuu soo baranayaa qaabka loola macaamilo dameeraha iyo daayeerada buu soo baranaya laga yaaba in dadka qaar inuu anfaco waa suuragal fi bacd alaxyaan cilmi cilmi dadka anfaca oo wax tara maaha oo keliya ta cilmi diiniyado qura maaha cilmi diiniyado qura maaha qof caafimaad soo bartay oo caafimaadkii dadku ay u baahnaayeen dadka baray oo dadkii muslimiinta ay isku daweynayaan oo dadkii wax taraya oo la kala dhaxlayo amba cilmigan dibbigan sharcigaa ha noqdo ee la yidhahdo adib nabowi cilaajka dabiicigaa ama ha ahaado dibbigan cilmiga ha ahaadee maanta la barto ee jaamacadaha laga barto ha ahaadee dhismayaasha dadkii bara sida wadooyinka loo dhiso loo jeexo sida birishada loo muslimiinta baa ku intifaacaysa oo ku waxtaransanaysa waa loo qoraya maaha oo keliya ta kitaab qofkuu dhigay maaha qof kastaaba cilmiga waxtarka leh ee dadka taraya dadka hadduu u dhigo oo dadku ay ka sii faa'iidaan ajarku waa u soconaya ajarku wuu soconaya aw waladin saalixin yadcuu lahu tayn ujeednaa waa taa amba ilmo wanaagsanoo ou dhalay walad inan maaha oo quran maaha waa inan iyo inanba ilmo wanaagsan oo uu dhalay aw waladin baa la yidhi ilme saalixan wanaagsan kaan saalixana kuma xasuusan maayo odaygii waa kii dhintay buu leeyahy odaygii waa kii dhintay baa bes ayaa laga yaaba mararka qaarna xataa dhimatay maba ogaanayba oo yani wuu kaa masaxaya daakirada iyo xasuustaba uu kaa masaxaya yani khaanadaas isaga waxay ka dhigan tahay beejkaas waa xidhmay khalaas qof jiri jiray oo waa waayada ka mida noolaa oo dabeetana dhintay buu noqonaya lakiin qofku hadduu saalix yahay wuxuu garanayaa xaqa waalidka uu leeyahay taa macnaheedu waxay tahay qofku inta isagu uu xooga yahay ee ilmaha iyo ubadka uu gacanta ku hayo waa inuu baraa xaqa waalidka uu leeyahay diinta waa inuu baraa haddii kale hadhowta aanu tawaawicin qof hadhowta haddaad meel darangeyso aad shuqul gaa barto aad diinta kala cadatana war nin haadhin kaarqabaan xaggee buu ka yimi xaqaygiiba garan maaye oo ma adigaa baray ma adigaa baray qofku wixii loo weel kasta wixii lagu shubo ayuun baa laga shubaa soo ma haddaad weel ku shubato dhunkaal iyo sun aad tiaa malaba soo dhiiqda ka waran markaad soo shubto tidhaahdo n meeshu malaba kuma jire de malabka miyaad ku shubtay adaa dhunk ku shubay sunta meesha ku shubay suuragalba marka ilmaha yar waa wixii loo dhigan waa wixii loo sheego waa wixii lagu tarbiyadeeyon qofku ha istabaqabto qofku waxa loo sheego ha la waaniyo ilmaha ha la isjeclaysiiyo oo lahjeclaha kaa qabo oo ha kugu xisaabtamo waayahay xadiisku waa xadiis saxiixa oo sugan muslim raxmat ullaahi calayhi iyo bayhaqi iyo axmed iyo keyrkood baa wariyey can ibni cabbaasin ana rajulan cabdillaahi bni cabbaas waxaa laga wariyey ana rajulan inuu nin qaala uu yihi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay o ina ummii tuwafiyat walam tuusi afa yanfacuhaa an atasadaqa canhaa wuxuu yihi rasuulkii ilaahayow ninku waa sacd ibnu cubaada sacd ibnu mucaadiyo sacd ibnu cubaada soo kala garan maysa waa sacd ibnu cubaada waa ninkii khasraj u ahaa madaxa u ahaa hooyadii baa dhimatay sanadii shanadii jiraday dhimatay wuxuu yihi rasuulkii ilaah hooyaday way dhimatay walam tuusi waxna may dardaarmin waxaa sameeya waxaa sameeya midna may odhan way iska dhimatay afa yanfacuha an atasadaqa canha inaan sadaqo ka bixiyaa ma anfacaysaa hadaan sadaqa intaan bixin lelo sadaqadaasi hooyadii ajarkeeda sii ma anfacaysaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi nacam haay way anfacaysaa waa xadiis saxiixa oo bukhaari iyo nasaa'i iyo abu daawud iyo keyrkoodba ay soo wariyeen waalidka sadaqada loo bixiyaa way anfacaysaa way gaadhaysaa warso markhaati lagamaaha hadhow baa la odhanaya waalidka waxay nimanka odayaasha waxay yidhahdeen waalidka waxba looma bixiyo waa taa lama odhane waxa la diiday waa la isla garanaya waxa la diiday waa la garanayaayo waa waalidka in lagu gabraarto oo wax lagu cuno soo hilbaa keenaay waalidkii hilbahoodii keena waalidkii hilbahooda adiga lagu keeni maya waxa loo sadaqadayste masaakiinta la siinaya inta laisku haya waa intaa yar basiidka qofku waalidkii sadaqadu u bixiyo way gaadhaysaa shilin maanta bixi waata ilaah waalidkay aabbahay ayaan ayaanu bixi neef nool bixi gaari bixi guryo bixi marka meelaha qaadhaan lagu darsanayo qaadhaanka ku dar waalidka wuu gaadhaya waxaa la isweydiiyaa qur-aanka qur-aanku ma gaadhaya maanta qur-aanki baad soo bilad waad dhamaysay waxaa tihi ilaahay ajarkii qur-aanka aad iga siin lahayd ilaahu aabbahay sii wuu gaadhaya isaguna wuxuu gaadhi waaye khayr kastoo qofku uu sameeyo wuu gaadhaya qur-aanka waa la isku qabsadaa imaamu shaafici raxmat ullaahi calayhi ayaa diidan waan laysa lilinsaani ilaa maa saca qofku wixii uu shaqaystaa un buu leeyahay laakiin waxaa loogu jawaabay sheekha dee ilmuhu miyaanu shaqadii waalidkii ahayn xaguu ka yimi waa waa sacyigii waalidkii qofka wanaagsan ee dadka anfacee soo baxa miyaan qofkii qofkii dhalay ee tarbiyadiyey miyaan abaal loogu hayn miyaanu sacyigiisii ahayn miyaanu shaqadiisii ahayn mi waa shaqadiisi marka waalidku waalidka xasanaadka loo bixiyo wuxun baa laga reebaa salaada oo kale waad ka soo xaji kartaa sadaqa waad ka bixin kartaa qur-aan waad ka akrin kartaa waxyaabaha xasanaadka la samaynayo oo dhan waad ka samayn kartaa waad ka soomi kartaa haddii soon lagu lahaa waad ka soomi kartaa xaj haddii lagu lahaa waad ka soo xaji kartaa iyadoo xabaashi ku jirto hooyada amba aabbaha ayaad maaragtay ayaad u qabanaysaa ninba khaylunbaa wuxuu ku wareegeystaa uun waxaa culimmadu yidhaahdeen waalidka wixii aad u samayso waxba gaadhi maayaan inaan waxba bixin buu doonaya amba inaan waxba u qaban buu rabaa moogti markaasa wuxuu leeyahay culimadii baa waxay yidhahdeen way isku khilaafeeno waar waa iska hadal allo waa la yidhi waa qof iyo laboo kaasina waa laga xoog badanya baabi baabu biru man kaana yasiluhu abuuhu in loo samafalo ciddii waalidka aabbahaa uu xidhiidhin jiray can ibni cumar cabdillaahi ibni cumar waxaa laga wariyey mara inuu soo maray acraabiyun min reer miyi fii safarin isagoo socotaa cumar cabdillaahi ibni cumar oo socotaa ayaa meel bay yaro degeen xadiiska horen u sheegnay dabadeedna waxaa soo maray nin reer miyiya fakaana abu abun liacraabiy sadiiqan licumar radia allahu tacaala canhu ninka reer miyiga aabbihii fakaana abu abun liacraabi amba abulacraabiyi miya halkaasi halkaa maxaa ka waran absoo maaha ha kii uu khaldiyay fakaana abulacraabiyi ninka reer miyiga aabbihii wuxuu ahaa sadiiqan licumar radia allahu tacaala canhu cumar bay saaxiib ahaayeen cabdillaahi bn cumar baa meesha maraya ninka reer miyiga ah aabbihii iyo cabdillaahi bni cumar aabbihii baa saaxiib ahaan jiray fa qaala lilacraabiy ninka reer baadiyaha wuxuu ku yihi alasta bna fulaan miyaad ina heben ahayn qaala wuxuu ihi balaa maya waanahay faamara lahu bnu cumar biximaarin kaana yastacqibu waxa uu cumar cabdillaahi bni cumar waxa uu faray in la siiyo ninkii odayga ahaa dameeruu watay oo keligii ma fuulayne isagii qof kale ay wada fuulayeen yacni gaadiidkay wateenba ayuu gacanta ka geliyey wanasaca cimaamatahu can ra'sihi fa acطaahu cimaamaddii madaxa ugu duubnaydna wuu siiyey fa qaala bacdu man macahu dadkii la joogay cabdillaahi bni cumar qaarkood baa waxay yidhaahdeen inamaa yakfiihi amaa yakfiihi dirhamaan ninkan waa reer baadiyo oo waxan oo dhani waxaa ku filaan lahaa laba dirham baa ku filaan lahaa in yaroo lacagaas haddaad siin lahayd gees bay u tuuri lahayde dameerkii iyo cimaamadiis adig wixii wada siiyey maa fa qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ixfad wudda abiika aabbahaa cidduu jeclaa ilaali laa taqtachu hajarin فيطفئ الله نورك سيانو إلهي نور كاغا أبختين نور كاغا إسلام كمية بسان نور كاغا آخر ويان من هالبدا بوالي الحديث كوالا ضعيفيي علمنا قارنوي تحسينيين وتصحيحيين أحمد يطبراني أي سوريي إمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وكتب الحديث كله صحيح يهي الباننا وضعيفي لكن قصته هي معنى حديث كبا وصحيح وكذا حديث كالدنباء أيا وحويا أيا مرخاتي كعيا عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري إن أبر البر مخاتي حديث كواكم إن أبر البر أن يصل الرجل, أن يصل الرجل أهل ود أبيه وحويا سمها سمينتي سكوفي عن وحيها أبر البر wanaag la sameeyo ka ugu fiicani wuxuu yahay an yasila arajulu ninku inuu xidhiidhiyo ama qofku inuu xidhiidhiyo ahla wudda abiihi qofka aabbihii cidduu jeclaa ehelkiisa ma aha qofku aabbahaa jeclaa maaha waa qofku aabbahaa jeclaa ehelkiisa ama reerkiisa waa kan cabdillahi bn cumar uu samaynayo oo kale yani waa inan waxay saaxiib ahaayeen aabbihii bay cumar saaxiib ahaayeen maha inay isaga saaxiib ahaayeen waxaaba laga yaabay cumar radia allahu tacaala canhu inaan ilmaha yar aanu garanin baa laga yaab cilaaqa baanay ka dhexayn laakiin aabbihii bay jeclaayeenay saaxiib ahaayeen markaa maadaama uu aabbihii uu jeclaa ninkaa ya ninkaasina ilmihiisa uu jecel yahay ciddii aabbihii uu jeclaa cidday sii jeclayd ayaa cumar radi cabdillahi bni cumar radi allahu tacaala canhu xidhiirinay marka xadiiskan iyo iyo xadiiskaa hore markhaatiga meel bay isugu dhacaysaayo waxay tahay qofku waalidkii cidda ay isku xidhnaayeen inuu wanaajiyo baabu لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ, فيطفأ نورك هاتشالين عدي أبها حليلين شريسي افتينك يا نور كانوا كاغا بختين عن سعد وأثر بن عبادة الزرقي أن أباه قال وحوري كنت جالسا بمسجد المدينة مع عثمان مع عمرو بن عثمان بن عفان وي مساجد مدينة النبي عليه الصلاة والسلام بان لفديي عمر بن عثمان ابن عثمان بن عفان فمر بنا وحنا صومري عبد الله بن سلام صحابي عبد الله بن سلام لو دنشري انا صومري وانك يهودي اها markii hore ee muslimay insha Allah taala habida min shi'abi aan soo soo sheegi doona Sa'd ibn Ubadaha siyo Amr ibn Uthman iyo Abdullah ibn Salam insha taraajibtooda waxay raakum sheegi doona wank yahuudiga muttaki aan isagoo maaragtay ku tiirsaday amba cuskanaya cala bni akhiihi inan uu walaalkii dhalay bimacnaa wuu gaboobayo waxaa dhinaca dhinaca kaga jiray oo hayo gacanta hayey inanu adeeru yahay ninka waxa weyan gaboobay waxa weeyaan waxa weeyaan waa waa cabdillaahi ibnu salaam fanafada can ilmajlisi majliskiibuu dhaafay uma catafa calayhi dabeetana wuu ku soo noqday farajaca calayhim wuu ku soo laabtay faqaala wuxuu yidhi maa shi'ta camar ibnu cuثmaan maratayni aw halaaثa saddex jeer amba laba jeer baa wuxuu ihi maa shi'ta maa shi'ta camar ibnu cuثmaan yani isnac maa shi'ta waxaad doonta samee sidaa doontaba ahow kelmadda maxaa ka keenay insha allahu taala waynu sheegi doona waxaad doontaba samee fawاladii bacaثa muxamada biاlxaqi waxaan ku dhaartay allah nebiy llaahi moxamed xaq ku soo saaraye inahu la fii kitaabi اllaahi kitaabka ilaahay waxaa ku jira laa taqطac hajarin man kaana yasilu abaaka qofkii aabbaha xidhiidhin jiray fayudfaa bidaalika nuuruka dabeetna goyntaad goysay qofkii aabbaha xidhiidhin jiray ayaa waxaa ku baktinaya nuurkaaga iyo iftiinkaaga haddaad jarta yacni qofkii aabbaha u xidhiidhin jiray laydhka ayaa kaa demaya dam halkan waxa laga leay qofkii hebel laydhkiiyo biyoba waa laga jaray waa marka la qofki waa la go'doomiyey qofka waalidkii cidduu xidhiidhin jiray amba cidduu jeclaa naca amba gooya amba jara iftiinka ayaa ka go-aya nuurka nuurka islaamka miya mise waa nuurka marka qiyaamaha la taagan yahay siraadka la marayo ayaa damka noqonaya yani waa ciqaab aad iyo aad u weyn insha allahu tacaala habeenka soo socda ayaynu bartaa kasii qaadi doonaa sali allahuma waslama wbaaraka calaa sayidina muxamedi waalihi wasaxbi waslem